ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacano wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna faafareebka wararka qodobada caawa aad maqli doontaan hadduu alla idmo waxaa ka mid ah ciidanka mujaahidiinta oo weerar kamiina u dhigay kolanyo gaadiid ah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan saliibiyiinta kenya kaasoo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee dhulka n f d faahfaahin ayaan idinkaga haynaa faahfaahinno ka soo baxaya weerar lagu dhaawacay askari ameerikaan ah oo dhowaan mujaahidiintu ay ka fuliyeen saldhigga ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin garoonka bilidogle ee shabeellada hoose barnaamijka ayaan kusoo gudbin doonnaa iska horimaad u dhexeeyey maleeshiyaadka liyu boolis iyo dad shacab ah oo ka dhacay deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee itoobiya ay gumaysato dowladda suudaan oo qabatay askar itoobiyaan ah xilli ay kasii firxanayeen jiidda dagaalka ee ay ku dagaalamayaan ciidamada itoobiya iyo jabhadaha hubaysan ee ka dhisan waddankaasi waxaa sidoo kale barnaamijkeenna ku maqli doontaan waa beesha cali gaaf ee qabiilka waceys leh oo xoolo iyo rag hubaysan oo ka soo jeeda beeshaasi ku wareejisay wilaayada galgaduud iyagoo uga qayb qaadanaya halganka jihaadka ee dalka ka socda haddaba munaasabad ka dhacday wilaayada galgaduud oo arrintaa ku aadan ayaad maqli doontaan kelimaadkii laga jeediyey sidoo kale barnaamijkeenna waxaad ku maqli doontaan xubinta khaza iyo sidoo kale hadalhaynta waa mar kale iyo faafreebka wararka إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag aan ku bilowno qodobka ugu horreeya ee barnaamijkeenna caawa aan diradda ku saari doonno ciidanka mujaahidiintu waxa ay weerar kamiin ah u dhigeen kolanyo gaadiid ah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan saliibiyiinta kenya oo marayay deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee dhulka n f d qodobkaas iyo qodobo kale waxaad ku maqlaysaan xubinteenna hadalhaynta waxaana la diyaara walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa howlgalladii ugu dambeeyey ee mujaahidiinta ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgalaa gobolka mandheera ee ka mid a dhulalka ay gumaysato dowladda saliibiyadda ah ee kenya waxay ku weerareen kolonyo ciidamo saliibiyiin kenyaati ah oo ka soo baxay deegaanka dhamase ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera ee dhulka soomaaliyeed dagaal culus oo qabsaday kadib ciidamadii gaalada ayaa dib u laabtay iyagoo la gaarsiiyey khasaare isugu jira mid nafeed iyo mid hantiyeed dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ayaa weeraro madaafiica ku qaaday saldhigyo iyo xarumo murtadiinta ay ku leeyihiin gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya goobaha la duqeeyey waxaa ka mid ah xarunta madaxtooyada ee kooxda riddada soomaaliya iyo saldhigyo maleeshiyaadka riddada ay ku kala leeyihiin degmooyinka kale ah xamarweyne xamar jajab heliwaa yaaqshid iyo karaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda suudaan oo qabatay askar itoobiyaanna xilli ay kasii firxanayeen jiidda dagaalka dagaalka ka hulcaya waddanka itoobiya ayaa sababay in maleeshiyaadka jabhadda mucaaradka ah ee faano ay la wareegto dhul baaxad leh oo dhaca xuduudda ay wadaagaan itoobiya iyo suudaan mas-uuliyiin suudaaniyiin ah ayaa xaqiijiyey in boqolaal askari oo itoobiyaan ah iyo dad shacab xabashi ah ay ka soo tallaabeen xuduudda kuwaasi oo isku dhiibay dowladda suudaan waxayna codsadeen magangelyo muuse cali cartuun oo ah madaxa hay-adda qaxootiga dowladda ayaa ku dhawaaqay in la furayo xero lagu soo dhoweeyo ciidanka iyo shacabka etoobiyaanka ah ee kasoo cararaya dagaalada ka socda gobolka axmaarada ee xuduudda la leh gobolka qadaarif ee bariga suudaan muddo shan maalmood ah ayaa waxaa ka soconaya dagaalo culus oo u dhexeeya ciidanka etoobiya iyo maleeshiyaadka faano ee kasoo jeeda qowmiyadda axmaarada meel u dhow xuduudda ay labada dal wadaagaan mas-uulkan ayaa warbaahinta u sheegay kadib markii uu booqday xadka qalabad in xarunta diiwaangelinta qaxootiga ay diiwaan gelisay dad badan oo etoobiyaan ah oo isugu jira ciidamo iyo shacab waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaadaa warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa weerar lagu dilay askari ka tirsan ciidanka sahayanada ayaa waxa uu ka dhacay xuduud beenaadka u dhexeeya filistiin iyo urdun weerarka ayaa sababay dhimashada ilaa saddex askari oo sahaayina ah haliyiga howlgalka fuliyey ayaana bistoolad ku toogtay warbaahinta yuhuudda ayaa sheegtay in ruuxa howlgalkan fuliyey uu ahaa urduni islamarkaana uu kaxaynayay gaari nooca xamuulka ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa liyuu booliska oo dad shacabah ku dilay gobolka shabeelle wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida etoobiya ayaa sheegaya in iska horimaad u dhexeeyey dad shacab ah iyo maleeshiyaadka liyuu booliska uu ka dhacay deegaan ka tirsan gobolkaasi iska horimaadka ayaa lasoo wariyey in uu si gaar ah uga dhacay degmada cadaadle ee ka tirsan gobolka shabeelle sida dadka deegaanku soo sheegeen waxaana weerarkaasi soo qaaday maleeshiya ka tirsan liyu booliska iska horimaadka dhex maray dadka shacabka ah iyo sidoo kale maleeshiyada liyu booliska ayaa lasoo wariyey inay ku dhinteen ugu yaraan laba askari oo ka tirsanaa liyu booliska iyo afar kale oo shacab ah dagaalada u dhexeeyey maleeshiyada mustafa cagjar iyo kuwa dadka deegaanka ayaa yimid xilli deegaankan ay maalmihii lasoo dhaafay ka taagnaayeen xiisad aada u xoogan ciidanka liyu booliska ayayna dadka shacabka ah ku eedeeyeen in ay si bareer ah u beegsadeen dadka rayidka ah waa tahay maahir intaada ka bixin waxaad noo dulmartaa hadalhaynta maanta tiilay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka ismaaciil een saacadihii lasoo dhaafay hadalhaynta ugu weyn ee baraha bulshada ka taagan waxay ahayd dagaalada culus ee ka soconaya wadanka etoobiya kuwaas oo u dhexeeya maleeshiyaadka jabhadda mucaaradka ah ee fano iyo sidoo kale ciidanka milatariga maleeshiyada fano waxay sheegeen in ciidamadooda ku sugan magaalada gondar ay gacanta ku dhigeen ugu yaraan siddeetan askari oo ka tirsan ciidamada milatariga kadib markii ay weerareen saldhiggii ay ciidankaasi ku sugnaayeen waxay sheegeen in saldhigaasi ay burburiyeen sidoo kale waxa ay maleeshiyadan sheegeen inay burburiyeen in ka badan labaatan gaari oo siday ciidamada milatariga agabyo ay wateen waxay sidoo kale sheegeen inay gacanta ku dhigeen qoryaha hubka culus rasaas iyo agabyo kale oo kuwa ciidanka ah xubintii hadalhayntana caawa waa inageynta
يلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تعالى waa hagaag barnaamijkeena faafareebka wararka ayaan ku guda jirnaa markaana kusoo dhowaada xubinta cudwaanka yahuudda ee khaza waxaana la diyaara walaalkeenna suhayba cabdulaahi aadaad umaasan tahay ismaaciil dabcan saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha cadowga duqeymo kala duwan ayay qidaaca khaza ka geysteen goobaha ay duqeeyeen waxaa ka mid ah mukhayamka jabaaliya ee dhaca waqooyiga magaalada khaza khan yunis iyo rafax oo iyagana koonfurta dhaca sida ay wararku sheegayaan ilaa afar qof ayaa ku dhaawacantay uu canug yar uu ku jiro duqeyn lagu beegsaday guri ku yaala xaafadda xayu sabra oo iyadana dhacda koonfurta magaalada khaza sidoo kale diyaaradaha iyo taangiyada cadowga waxay duqeymo ay ku beegsadeen xaafadda loo yaqaano xayi zaytuun ee dhacda koonfur bari magaalada khaza sidoo kale wariyaasha qidaaca ku sugan waxa ay soo wariyeen in shan qof oo falastiiniyiin ah oo caruur ay ku jiraan ay ku shahiideen duqaymo lagu beegsaday guri ku yaala mandiqada alcamali ee dhaca mukhayamka jabaaliya sidoo kale waqooyiga duqaymo kala duwan ayaa ka dhacay tirakoobkii u dambeeyey ee kasoo baxay waaxda caafimaadka magaalada khaza waxaa lagu sheegay in afariyo labaatankii saacee lasoo dhaafay cadowgu uu dilay ilaa soddon iyo saddex ruux halka dhaawacyadu ay yihiin boqol iyo afartan iyo shan kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan kun sagaal boqol toddobaatan iyo labo halka dhaawacyadu ay yihiin sagaashan iyo afar kun toddoba boqol iyo lixdan iyo kow kale sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka waxaay muujinayeen diyaaradaha cadowga oo duqaymo kala duwan ku beegsanaya guryo ay degan yihiin dad rayid ah iyo sidoo kale shuhadada iyo dhaawacyada dhanka kale warbaahinta yuhuudda waxa ay sheegtay in diyaarad helikobter ah ay ku soo degtay cisbitaalka hudaasa ee ku yaala magaalada qudus ee gumeysiga ku hoos jirta taasoo dhaawacyo ka soo daabushay magaalada khaza sidoo kale iskahorimaadyo u dhexeeya kooxaha muqaawamada filistiin iyo ciidanka yuhuudda ayaa waxay ka dhaceen magaalada khan yunis iyo sidoo kale rafax iyadoo sidoo kale dagaalo kale laga soo sheegayo bartamaha qidaaca halkaa haddii aan kaga gudubno duqaymaha ka dhankaa dadka rayidka ah saacadihii lasoo dhaafay qalqal xoogan ayaa waxaa soo wajahday dadka yahuudda ah kadib markii haliyey keligii duul ah uu howlgal fariid ah ka furiyey xuduud beenaadka u dhexaysa filistiin iyo sidoo kale urdun camaliyadda ayaana waxay si gaar ah ay kaga dhacday buundada loo yaqaano malik xuseen ee isku xirta daanta galbeed iyo sidoo kale urdun taliska ciidanka gumaystaha yuhuudda ayaa sheegay in uu toogtay ruuxii howlgalkaasi fuliyey islamarkaana uu wado baaritaano dheeraad ah sida ay wararku sheegayaan haliyaga howlgalkaas fuliyey ayaa waxa uu ka yimid dhulka urdun waxa uuna watay gaari nooca xamuulka ah isagoo istaagay bar kontarool halkaas ayuuna madaxa kaga togtay ilaa saddexda askari oo yuhuud ah isagoo isticmaalaya bistoolad dhacdadan waxa ay timid iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay dhulka filistiin iyo sidoo kale xuduud beenaadka u dhexeeya urdun iyo masar ay ka dhacayeen howlgallo keligii duul ah oo ay fulinayeen dhallinyarada muslimiinta kuwaas oo sii xoogeystay tan iyo markii uu bilowday dagaalka khaza laguna dilay tobanaan yuhuud ah xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaannu ku guda jirnaa beesha cali gaafe ee qabiilka waceesle ayaa xoolo gaaraya ilaa siddeed neef oo geel ah iyo boqol iyo afartan ari ah iyo rag hubaysan oo kasoo jeeda beeshaasi waxa ay ku wareejiyeen wilaayada galgaduud iyagoona uga qayb qaadanaya arrintaasi halganka jihaadka ee dalka ka socda ugu horreyntii munaasabadii wareejinta xoolahaasi oo lagu qabtay galgaduud waxaa ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada beesha cali gaaf oo uu uga horreeyo naqiibka beeshaasi naqiib maxamed muuse ilkacase ceelhareeri dadka marta qaryadaas dadka ku nool iyo walaayada degmada iyo midda gobolka dhammaan waa soo dhowaynaynaa waxaanan ku soo dhowaynaynaa beesha cali gaaf anoo naqiibkeedii ah haddana odayaasha wacayslana odayaal oday odaygoodii ah waxaan soo dhowaynayaa maanta walaayada gobolka iyo dadweynaha iskugu yimid meeshaan si guud xarakatul shabaab almujaahidiin gacan furan waxaan leenahay gacmahaas waa gacmo ka qayb qaadanaya jihaadka maantay maadaama ragga maanta jihaadka iyo oo saabiriinta ah ee maanta u taagan ayaan annagu maanta waxaan ku soo xawahay wadnaa xoolahaas oo jihaadka looga qayb qaadanayo oo maaragtay geelle geelaasoo siddeed neef ka kooban iyo ari boqol iyo afartan neef ah iyo rag maaragtay jihaadka ka qayb qaadanaya oo maanta u diyaarsan cadowga maantay xawaha shareecada islaamka ku soo duulay inay xabadka u dhigaan la xisaabtamaan saabirin ay noqdaan raggaasaan rabnaa jihaadka inaan saas uga qayb gadalno haddaan nahay beesha cali gaf allahu akbar waxaan leenahay maantay bishii saddexaad kun afar boqol afartan iyo lix hijriga maadaama asaa xolahaas maanta ariiqdaasaan ku wareejinaynaa insha allaahu maanta waxaan mahan isugu nimiday walaayadii galguduud ee haddana degmada galcad waxaan mahan ku bixinaynaa xoola deeqa oo isugu jira geel iyo eri siddeed neef oo geel ah iyo boqol iyo afartan neef oo eri ah ayaan maanta mahan ku dhiibaynaa iyo rag asaguna hubkiisa qaatay oo dagaalamaayo intaasaan maha aan keennay oon xoolahaasaan wareejiyo haynaa hawahay nool aan walaayada ku wareejiyo haynaa oon u dhiibo haynaa oo maanta uu fadho haddii alkumaa suldaankayni suldaan xasan aadan oon rabno inuu haddii alkumaa walaayada uu ku wareejiyo oo noo fadho waxaan leenahay gaalada murtidiinta waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala u tooba keena haddaa tooba keentini weysiinna waxaa waaye dagaalkii laydinkula juri jiray halka xoog badan ayaa laydinla gelaa muslimiintaho asaguna mahan soo fadhiistayoo asaguna fadho ilaahay kitaabkiisa ku qanacsanna haddii alla kudma asaguna ilaahay kuwa kitaabkiisa u dagaalama iyagana ha ka dhigo kuwa qaatay kuwa aan qaadanna kuwa qaata allah ha ka dhigo annagana kuwii sii wadi haaya allah ha naga dhigo ilaahayna ha naga aqbalo cibaadada aan ku jirno yaan laagu gaambaangeeldaaye hanaalaageeyo goobbaanan hanaalaageeyo goobbaanan hanaalaageeyo goobbaanan sidoo kale waxaa halkaasi isaguna ka hadlay nabadoon xaaji roog oo ka mid ah waxgaradka beesha cali gaaf ee wacisle beriga waxa nagula camcaminayo waxaa waaye in aan ka tagno xukumkii alle aan qaadanno dastuur ibliis ka yimid gaalacay ku soo qasabtay xasan sheekh maxamuud oo dhalashada naga mida dhogortana nooga eg cid dadka wiilashi soomaaliyeedna ka gadaaya annagu waxaan u taagannahay shareecadii ilaahay noo soo dejiyow nebi maxamed noogu soo dejiyey waxaan leennahay soomaaliyay dhagaad leedihiin maqla waxaan leennahay gaalada soomaali ku soo socotahay midda horuu joogtay inaad meel xun ku dambay doontana allah noo sheegay waxaan leennahay haddaan idin tusaalayno ilaahay asagaa hadlay mid aan jeebkayga ka keenayo ma ahin in ilxukma ilaa lilaah xukumka allah iska leh amara allaa tacbuduu ilaa iyaah wuxuuna amray asaga cid aan hayn inaan xukumka lagu caabudin daalika diinu lqayim taasaana diinta toosana walaakina agsar annaasi laa yaclamuun intooda badan ma oga inta badanoo naloo sheegayo waxaa waaye kufaar iyo murtadiin soomaali ah ee gaalo dabadhaq u ah ee dalkayna iyo dadkayna hoosta u gelinaya soomaaliya hidda iyo dhaqan baan lahayn waa la og yahay dhaqankiyo hidihi aan lahayn shalay waa ku faanaynay ayadoo jaahiliyadahaan ku faanaynay oo dacwa tawxiid aysan jirin markaasaan waxaan lahayn oon ka warqabnaa oo lagu faanayey ee soomaalidu ay ku faanaysay hiddo iyo dhaqan oon lahayn gabartima tidcan sida goray haldhaay waa waxa dalkayna u gaar ah oo inagu garteen maantay galladi noo soo gashee gobonnimada iyada guulla wadkay waxaan lahayn dibi gees leh iyo ido goro madow waa waxa dalkayna u gaara oo inagu garteen maantay galladi noo soo gashee gobannimadayada guulow adkay wiil geel jiroon gaajadu karayn waa waxa dalkayna u gaara oo inagu garteen maantay galladi noo soo gashee gobannimadayadii guulow adkay gaalo dalkayna hadday ku soo duugsho waxay meeleeyeenoy qad iskula shubeen una soo dhiibeen dadka madaxda sheeganayo oo dabadhaqyada u ah qarimayna nin kasta u maqal dabadhaqyada u ah waxay u soo dhiibeen taranka soomaali sow ku yaraadoo gabdhaha soomaaliyeed loo qalo waxay ku soo hawada noo soo mariyeen in dastuur nagala gadee diintayni nagala dallaydo xoolahayni badahayni in lagu soo duulo etoobiya u soo hanqal taagayso beriga waxaa waaye nimanka madaxda sheeganaya oo dawladda sheeganayo ee dastuurka u adeegaya ee dhaqankii soomaaliyeed bedelay ee wiilasha iyagoo surwaal dhanhoo wataan xaniyooda iyo dabadoodu bannaanka taal gabdhihiina marada miraaqa inta ku duubteen gacanta laabeen ay xirguf xirguf xirguf u soconayaan waa owrbedel ummadda soomaaliya loo soo qaaday nimanka madax sheegadka oo xasan sheekh hoggaanka ka yahana noo soo qaadeen waxaan leenahay ilaahayow naga qabo waxaan leenahay ilaahw naga qabo beriga waxaan u taagannahay haddaan nahay beesha wacaysa khaasatan reer cali gaaf waxaan u taagannahay oon leennahay xasan shiikow waxaad gaalada ceeldheer iyo masigoy u keenta waxaa isle inaad halaagtaad rabtaa waana kaa diidnay fikirka maraykankana waa diidnay qoryaha waxaanu wadanno waa jihaad fii sabiili illaahi kelimatullaahi hiya alculya saan u nahay cali gaafna waa wada wadnana annagaa naga dhalatay col baa tahay kaafir ah oo yuhuudiya ha tahay waana kaa soo horjeednaa waxaan leennahay soomaaliya meel kastoo joogtaan dalkiinna waa lagu soo duulay dadkiinnina waa lagu soo duulay ka hortaga gaalada qoryaha qaata hubka qaata aan ka hortagno soomaali jihaadaa lagu yaqaan sayid maxamed waad ogeedeen mahow la maray ninkii la dhihi jiray mujaahidka ahay axmed guray waad ogtihiin ma ay mareen soomaaliya waa ahl jihaad waa ahl awoodeed gaalada aan ka hortagno geelaan beriga siddeeddan neefa iyo boqol iyo afartan arya waxaan ku shubnay gacanta dowla islaamiya xarakatu shabaab ulmujaahidiin fi soomaali ayaan ku shubnay khaasatan wilaayada gobolka galguduud umuuradeedaan gacanteeda ku wareejinay waxaan leenahoon wadnaa hoon beriga xabad kale dan kama ka lihin ilaahay baan ugu dhowaanaynaa allihina siiyaan ugu dhowaanaynaa weligaynana waa bixi doonaa xabaddaasna waxaan u wadanaa inaan madaxa murtad iyo kaafir dalkayna ku soo duula aan uga jebinaan ku wadanaa kamana daali doono waxaan leenahay qof walbay ha ku qatalmin waxaan wadna waa diintii islaamka ma wadna wax kale kelimatullaahi hiya alculyaa baan wadnaa waxaan wadnaa shareecada islaamka inaan isku xukunno sunnadii nebigeenna aan isku xakunno dardaarankaas yaroon ku soo gebangebaynayo waxaan leeyahay guul weeye maantay guul weeye maanto allah noo gargaaro amnigaan ku guurnaa gallad eebba weeyaan lixdi cali gardhaaloon gambanaynin weligood go'aankoodu adag yahay farxad galabtan joognaa geelaan carruuddaa goobihiis ku soo daray allay ugu gargaareen munkarkay gariifeen gaaladu ha maqashee xarakoy guddoon wacan xarakooy guddoon wacan soomaali guudkeed geyigaanana iskale abeesada ku gooseysa abeesada ku goosee iyo goodlamba ximbaare hayga guurta gaaladu adnayna gurguurtow ilaahay ku garansii murtidana hagees marin go'aankaynu waa kaa go'aankaynu waa kaa waxaan leeyahay ninkii maqlaaya ha maqle ninkii maqlaaya ha maqle murtadyaa gaalka waa mudnaa murtadyaa gaalba waa mudnaa murtadyaa gaalba waa mudnaa masegaa waay haashaan miire
waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay suldaan daa'uud xasan oo ah suldaanka guud ee beesha wacisle ilaahayaa mahad iskale iskugu kanyan keenay makaankan sharafta badanne ee xafladan qiimaha badanne noo suurtogeliyey waan ilaahayaan u mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaynaa mahadda allah kabacdi beesha cali gaaf ee ka mid ah wacisle rag iyo dumarba waan u mahad celinaynaa iyo akhyaarta ka soo shaqaysaba waxaan u mahad celinaynaa marti sharafka meesha fadhiya oo hadda fadhiya hadday ahaa laheeday odayaasha kaletoodoo beesha wacaysla ah iyo wilaayada islaamiga gobolka galgaduud oo ugu horeeyo waaligeeda sheekh cabdulaahi abuqaalid oo ugu horeeyo waan u mahad celinaynaa waxaan leenahay jasaakum allahu khayran baan leenahay runtii maanta waxaa waaye maalin taariikhiya waaye waa maalin beesha cali gaaf oo ka mid ah hurmuudka beelaha wacaysle ka mid ah inay soo bandhigtay maantay rag difaaca diinta ilaahay ay u soo bandhigtay rag difaaca shareecada ilaahay oo qoryahooda wata ay soo bandhigtay iyo deeq lagu difaacayo shareecada ilaahay oy ka mid tahay hadda geela meeshaan taagan oo siddeedda neefa ah boqol iyo afartan neef oo arya iyo geeliyo hortana taagan iyo waa waa beeshu way bixisay waxaan leenahay marka jasaakum allahu khayran aan leenahay ilaahay miisaankooda xasanaadkaa ilaahay hou saaro waxaa waaye beeshu way baldhaaran tahay waxaa baraa'adoodana way caddaysatay waxaa la rabaa maanta inta taaganna inaad ku sii dartiin cali gaafow inaad ku sii dartiina la rabaa waxaa waaye waa la kala baxa maantay ragga fadhiya oo hadda xasan sheekh uu soo dirsaday oo masage waa fadhiya waxaa waaye nimankii gorfiyey baldaankaynii gorfiyey anunkoo dhaqan oo shareecada ilaahay ku dhaqmayna wax naga helaysan aysan jirin ay nugu soo duuleen haddana maantay waxay maanta meeshay maro haysa waad ogtihin galcadaan cidu deganayn masegawaayaan cidu deganayn aagaggii u dhadhawaayaana cidu deganayn waxa intaas sababana waxa weeye ayaka wey marka waxaan leenahay nimankaasu tolnoo ma ahan hadday tolnoo yihiin shareecada ilaahay inay nugula soo biiri lahayn waagana ka quusamayno nololaha ku jirta waxaan leenahay nimanka meesha jooga ee beeshaan ka dhashay amba guud ahaan beesha wacaysla ka dhashay in badanna toobada waan ugu baaqnayo hasoo tooba keenaano maanta naftu waa ku jirtaa waxa weeye iimaan iyo ninjeclaysana laysku heli maayo hadduu mar ninku shareecada ilaahay ou ka bayro wax qaraabaysiyaho uu leeyahay ma jirto waad ogtihiin nabigayna calayhi salaatu wasalaam dadkii dadka ugu dhowaaya ka soo horjeesta adeeryaashiisa awiillaha baad ogtihiin oo ka soo horjeesta ma qaraabanimaa lagu xurmaynay ma jirto mar hadduu ninku shareecada ilaahay ou waafaqi waayo wax qaraabanimo ahoo wuxuu ahay lagu dhowraayo ma jirto maantana beeshu waxay keentay balaa'adoodii caddaysatay nimankaasu ha soo tooba keenaano ilaahay shareecadiisana ha u yimaadaano hadday u imaan waayaanna beri baa laga yahay xabadaana la baraya ragga qoryaha ragga wata inaad ku difaacdiin shareecada ilahay sow ma sidataan war cali gaafow qoryaha waxaad u qaadateen sow ma ahan inaad ilahay shareecadiisa aad ku difaacdiin waxaan leenahay marka waxaan wadno oo maantay cali gaaf ay nagu wareejiyeen oo anigoo suldaankii ay igu wareejiyeen aniguna waxaan ku wareejiyey waaliga wilaayada islaamiga galgaduud sheekh cabdulaahi abuqaalidaan ku wareejiyey ha guddoomo waxaan ugu talagalnay inay ilaahay ciidamada u taagan jihaadka inay suuga looga dhigo nin ilaahay hoojinayo in yasurkum ullaahu falaa qaaliba lakum ma ilaahay cidduu u gargaaraya cidu ka guulaysanaysaa maya wain yaqdulkum faman da aladii yansurukum nin ilaahay hoojiyey yaa u gargaaray maya maya ciidan ka badnaay ma jirin midkii galcad la keeno xasan tuurri hogaaminayay midkii cows weyne la keenayoo ninka laydhaa shaha macabe oo hogaaminayeyna cad
na wax ka baday ma jirin ragga sulmuuge iyo caadna wax ka badnaay ma jirin haddana maanta intay joogtaa waxa maanta la wada waa dufula beenahoo la wado tignikana ma wataanoo tignikadoodii iyo dabaabaadkoodii waatii cows weyne looga qaatay waxaan leenahay marka beebeentaas waxba tari mayso dalkaana shareecada ilaahayaa lagu xukumaya anuguna beesha waa islaadaannahay ilahay kitaabkiisaan u gargaaraynaa garabaanunna beeluhuna intaan keliya ma ahan hadda ka horna waa la dhiibay haddaan kadib beeshaan kadibna waa la dhiibayaa ka horna xoolaa la wareejiyey waxaa waaye geelaan oo hadda meeshaan joogo oo dayayso waxaad u guddoomaysaa inay ilaahay kitaabkiisa lagu difaaco waxaa keentay beesha hadda meeshaan fadhida oo odayaashooda ay hadleen beesha cali gaaf waxaan leenahay ku soo dhowaaw naga guddoon mahay mudneedana insha allaahu marsii waxa waaye erigiina waad og tahay oo erigii boqolka iyo afartanka neef hayna naga guddoon raggaanna isaguna he moogtahay waaba kuu taagan yahay ragga hadda meesha jooga aaw raggii ragga qoryaha laha aaw raggaanna waxa waaye beeshaan xoolahan keentay waxa waaye waaye beeshii reer cali gaaf allahu akbar allahu akbar allahu akbar war inaad qaarateen ood kitaabka ilaahay difaacaysiin ballan mata cali gaafow eselna waa haysateen waana baraa'adiinana waa muujiseenoo xoolo badanna waa nagu wareejiseen haddaanna goobtay taagan tahay waxaa waaye raggiinnan inaad difaacdaan ilaahay kitaabkiisoona dhinaciinna looga soo dhicin ballan mata allahu akbar allahu akbar sheekh cabdulaahi waan kugu wareejinaa marka xoolihii la wareeg sidoo kale munaasabadaasi waxaa kelimad ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga galgaduud sheekh cabdulaahi abu khaalid
bacdallaahi waxaa u mahad celinaynaa guud ahaan beesha waceesle gaar ahaan jufada reer cali gaaf oo ka tirsan baalwinta waceesle oo runtii halgankan ama siraacagan intuu socday kaalintooda muuqata ay qaadanaayeen odayaashii hadda yihiin oo naqiibka beeshaasi naqiib maxamed muuse maxamed muuse ilka case iyo culmaa'udiinka iyo dhallinyarada iyo gebdhaha iyo ardada maanta meesha taagan dhammaantood waxaan leenahay jasaakumullahu khayra aljazaa soo dhoweynta marar badan aad soomayn jirteen maanta maalintii ugu horreysay maaha deegaanka aan ku kulanno maalimo kale meeshaan ku kulannay idinkoo waddadii sidii ugu taagan ayaa mar walba lasdhiirigelinaya lisu imaanaya ee waa u mahadcelinayaa ilaahayna waxaan u barinaynaa in ilaahay barkeeyo deegaamadooda meelihii culays ka jiran culayska ilaahay ka qaado Ee, runtii mujaahidiinta iyo shareecada ilaahay difaaceeda in loo noqdo ansaar waa arrin aad iyo aad u qiimo badan waa arrin ammaan mudan arrin sharaf iyo qiimo mudan waay qofka uu istaago taariikhda arrin iska leh dadka hadda nool waxa waaye adduunkan waa laga tegayaa laakiin waxaa qiimo leh maanta oo xaq iyo baadil ay ishaayaan ahlulxaq ahlulbaadil ay dagaalamayaan ciddii xagga garab istaagto taariikhduna waa xusi doontaa ilaahayna waa og yahay subxaanahu wa tacaala ilaahay markaan waxaan u weydiinaynaa in sugo ilaahay khaatamadan dhammaanteen noo wanaajiyo runtii reer cali gaaf waxay ku sifooween aayado qur'aan ay ka mid tahay aayadda suuratulmaa'ida alle subxaanahu wa tacaala uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu man yartadda minkum can diinih فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم هدي ضد دينت إلهي أي كبحان أي كتغان أي كردوان إلهي بوسكي نمنكاس أي كتغان بوسس كفارغ ما أهانايو إلهي وصبو حين بوسكاسي إلهي وحو كانسنا يا قوم إلهي وجعليهي أيجن إلهي يجعليهين yuxibuhum wa yuxibuuna adilatin cala almu'miniina dadka mu'miniinta muslimiinta mujaahidiinta ah niman garab taagan waxay maaragtay ay u baahan yihiin oo ay haayaan rag iyo maalba ay siinayaan oo kalaam wanaagsan oo maaragtay xaggooda ka gaarayo adilatin cala almu'miniina waay waa arrinta maanta taagan waay mujaahidiinta bariga afrika ama soomaaliya maanta meel walba dagaalkii jihaad ku socdo waxa waaye qabaa'il iyo ummada garab taagan ilaahay wuxuu ku daray raggan reer aligaaf marar badan aan aragnay in maad maaragtay mar kalena maanta ay taagan yihiin marka ayaga waxyaalaha gaarka u ah waxa waaye ninka hadduu hogaamiyo riddadaasi ayuu ku soo jeedaa culayska ugu badan waay mamacna waa meesha marka ayaga inay si gaar loo xuso ilaan qofkii moogta xildhibaan xildhibaanka iyo midka taliya alle ugu jirjiro moogta iyo ninkii gaaladu dhan kusoo degaysay waa adkaysaga iyo hadda markaa maaragtay waa arrintaasi ee, walaa yakhaafuuna lowmata laa'im waay adilatin cala almu'miniina acizatin cala alkaafiriina acizatin cala alkaafiriina gaaladana ku ad adag oo marna u naxaynin u jaanjaaxaynin yujaahiduuna fii sabiili illaahi walaa yakhaafuuna lowmata laa'im fadlagaasi qiimada badan aayaddaasi tilmaantay ilaahay subxaanahu wa tacaala hidin aqbalo intaas kadib maanta waxaan u taagannahay munaasabad ama xaflad oo runtii reer calagaaf ay ku wareejinayaan hoola iyo rag hubaysan oo markaasi gurmud ay ugu yihiin ee jihaadka ku socda maaragtay aagagan ama goboladan jihaadka muddo ku socday oo haddana kolle dabayaaqada ah oo nimankii ilaahay jibiyey la og yahay in wixii ka nunuxsanayo in la dhammaystiro oo maaragtay marna la daalin oo nashaad iyo firfircoono maalin walba lala yimaado arrintaas munaasabada baa joognaa waxayna nagu wareejiyeen oo meesha keeneen oo ku soo bandhigeen ciidan oo mujaahidiin ah reer alagaaf ah oo nimankaas hadda ay yidhaahdeen macwisley niman camaamadley ah oo ayagana oo muslimiin ah shanta salaad tukado dad dhibaynin muslimiinta dhibaynin gaaladan iska dhicinayo deegaankoodana shareecada ka jirto maanta ilaashinayo amnigiisa nimankaasi oo maanta horteenna baaraka allahu fiikum horteenna taagan oo maaragtay ee, diyaarsan oo ayaa munaasabadaasaan joognaa waa jazaakum allahu khayranna leenahay waxay kale goobtan ee, maaragtay aan saad u jeedaan nagu wareejiyeen geel gaarayo oo saddeed neef oo runtii geel fiican ah oo maaragtay lasoo s- saamay oo maaragtay aad iyo aad u qurxoon ay nagu wareejiyeen waxay kale nagu wareejiyeen boqol iyo afartan neef ari ah oo maaragtay jihaadkaasi ay ugu talagaleen runtii jihaadka sidii naf iyo maal ayaa u xoog badan labadiina waa isku dareen jazaakum allahu khayran naf iyo maal ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa in maaragtay kulankan iyo timaacgan iyo niyadan wanaagsan codowga sidooda niman ilaahay la dagaalamo waayo marka ilaahayna wuxuu yidhi waqadafa fii quluubihim arucba ilaahay quluubtooda argagaxa ilaahay ku rido kalimaadka halkan ka baxay ilaahay argagaxa uga dhigo hub weyn allaha uga dhigo taasna marka ee, munaasabadaas runtii oo qiimada leh aan taagannahay hoolahaasi ee, suldaanka waa ceesle suldaan daawud xasan aadan oo goobjoog ah hoolihii asaga ku wareejiyeen asagana anaga igu wareejiyey anagana uu ka- wakiil waxaan u ahay mu- xarakatu shabaab mujaahidiin insha allahu tacaala hoolihii waa idinkala wareegnay meeshii iyo raggiiba meeshii looga talagalay iyo shaqadii looga talagalayna waa galayaan hoolahana meeshii looga talagalay insha allahu tacaala geynaynaa aan ku bixinaynaa sadaqadaas qiimada badan ilaah idinku aqbalo sideedaba qofka mu'minka ah iimaankiisi iimaan waa la sheegan karaa dad badan islaamku sheegto maanta laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay mu'miniinta dhabta ah markuu tilmaamayay inama almu'minuuna aladiina aamanuu billahi wa rasuulihi uma lam yartaabuu wajaahaduu biamwaalihim wa anfusihim fii sabiili illaahi ulaa'ika hum saadiquun dadka runta iimaanka ka ah waa dadkaas waay dadka naftooda iyo maalkooda bixiyey akhiiran insha allahu tacaala waxaad ogaataan wax maanta aan la dagaalamayno oo ma aragtay maanta loo soo baxay mujaahidiinta ay u taagnaayeen qabiilka ay u- qabaa'ilka ay u taagan yihiin ciidanka ma aragtay oo gurmudka ah reer cali gaaf ay u taagan yihiin aan la dagaalamayno waa isbaxaysi oo runtii wax dhaafaayo oo adduunkan oo qiyam ah oo wanaag ah ay ka tagaayaana ba jirin waxa ay ka tagaayaan oo qiyam ah muslimiinta ay leeyihiin oo qiimo leh ma jiraan dhammaantooda niman duulaan ku awa diintii ay duulaan ku yihiin diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay duulaan ku yihiin wuxdada iyo midnimada ummadda muslimiinta ah si loo kala googoynayo waa aragtan ummadda soomaaliyeed niman maanta dhibaato iyo fasaad iyo shar gacmahooda iyo afkooda ku sidi waay nimankaasna in la dagaalamo waxa waaye waa arrin waajib oo farduceen ah maanta aan joogno arrintaasina marka waxaa la rabaa in lagu adkaysto Ee, sida saadaalka iyo maaragtay xaaladaha marka la qiimeeyo la fiiriyo in insha allahu tacaala soomaaliya ay ka dhici doonto wixii afghanistan ka dhacay ay maaragtay ilaahay baa ka rajaynayna subxaanahu wa tacaala wa jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyntii halkaasi ayaa waxgaradka beesha cali gaafe wacisle waxay ku soo bandhigeen tix shirib ah
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararkana caawa waa naga intaa
إننا نلمح الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في